annaga qorshahaasi sanadkii hore aan dejinay in laba kun iyo lix iyo toban soomaaliya in ay doorashooyin ka dhacaan markaan dejinaynayna maanka waan ku haynay in caqabado badan iyo culeysyo badan iyo mashaakilaad inay jiraan laakiin waxaan aaminsannahay waxaasoo dhan waa laga wada hor imaan waa laga gudbi karaa waa caqabado laga gudbi karo dadaalkaasna waan ku jirnaa aragtidaasi saddex qeybood ay ka koobantay oo ah dibuqaabeynta constitution oo muxuu ahay final oo referendum loo qaado iyo arrinta federalismka iyo xuduudeynta maamulka dalka iyo oo qeyb kale ahayd iyo qeybta doorashooyinka saddexdaba constitutionkii iyo commissionkiisii iyo wixiise waa socdeen shaqadooda waa socotaa labada qeyb oo kale commissionskii loo sameynayay baarlamaanka ay hor yaalaan sharciyadoodii inta kaleo ka dhimanna waa wacyigelinta dadka iyo dhaqaaqa dowladda ay u diyaargaroobayso waanan u diyaargaroonay waa wadnaa dalka ilaahay idankiisa ay muxuu ahaay wuu wada xoroobayaa inta badan hadda wuu soo xoroobaya inta dhimanna muddada oo lagu jiro diyaargarowgaasi ee noo hartay wuu xoroobaya marka aada iyo aad ayaan ugu kalsoonnahay in maxaanku yiraahday doorashooyin ay ka dhici karaan soomaaliya laba kun iyo lix iyo tobanka waa mustaqbal mustaqbalkuna dee ilaahay unbaa garanaya laakiin annaga waxaan qorsheynayna oo aan ku dadaalayna waa arrintaas dowladda soomaaliyana level kasta hadday tahay baarlamaankeeda iyo hadday tahay xukuumadeeda iyo hadday tahay madaxdeeda kale intaba arrintaasi waa naga go-an tahay wixii muxuu ahaa juhdi u baahan tahayna waa gelinaynaa waana la gaarayaa ilaahay idankiisa ururka al-shabaab dagaal ayaad kula jirtaan oo goobo badan ayaad ka qabsateen haddana waxaa barbar socotay taasi dowladda war ay soo saartay oo in xafiis loo fidinayo muddo afartan iyo shan maalmood cidda isa soo dhiibta dhinaca kale marka loo eego ma jiraa fursado aad wadahadal toos kula furtaan kooxda al-shabaab si dagaalkay u joojiyaan oo arrimaha jira wadahadal lagu dhameeyo sideedaba horta al-shabaab wuxuu ka koobmaa laba qeybood qayb waa soomaali qaybna waa ajnabi dabcan kuwa ajnabiga anaga waxba nagama dhexeeyaan inay dalka isaga tagaan dalalkoodii aadaan unbaa yaa naga dhexayso kuwa soomaalida ah fursad kasta oo suurtagal ah oo ay kula soo noqon karaan shacabka soomaaliyeed oo ay uga mid noqon karaan shacabka soomaaliyeed ilaan waa soomaali dalkan maaha dal kale caalamka kuleeyihiin ma jiro marka horta arrintaasi dowladda waxay ka tahay mabda waanan dhiirigelinaynaa intii suurtagal ah in maxaanku irahda shabaab dhalinyarada jirta ay soo noqoto arrintaas dhiirigelintaana dowladda ilaa hadda tallaabooyin fiifiican oo idadiiro leh ayaa ka muuqdo hooyooyinkii waa kuwa hadda soo dhiiranayo dowladda u imaanayo dhahay wiilasheenii yaa meesha awal waxaa loogu sheeko xumeeyay wiilasha hadday soo noqdaan qoortaa laga wada jaraya hooyooyinka qaarkood ku dhiiranay soo celiyay ilmihii waan ka qaabilnay waanan muxuu ahay meel waxaan tababara iyo dhaqan celin aan u sameynaynaa si ay nolosha uga mid nolosha uga mid noqdaan soomaalida ee caadiga ah dee afkaarta xagjirnimada ah iyo kuwa shabaab ee dalka iyo dadka iyo diintaba aan lagu aqoonsanayn oo dowlad soomaaliyeed la aqoonsanayn oo dal soomaaliya layiraah oo soomaalida u gaara inuu jiro aan la aqoonsanayn oo waxaas dee wax laga wada hadli karo oo maxaanku raha maaha laakiin ciddii kale oo wax kala qabto noloshiida inay kusoo noqdaan siyaasadda inay ka qayb galaan dalka inay muxuu ahay dibudhiskiisa ka qayb galaan dhammaan waa u furan tahay dhalinyarada la khaldana waaba kuwaasa hadda soo bilowday soo noqoshadooda way socotaa ilaa idinkiis waan rajeynayna mustaqbalka dhow inay soo wada noqdaan dhammaantood